shirka wadatashiga qorshaha isbeddelka qaran ee dowlad goboleedka jubbaland oo ay si wada jiro usoo qabanqaabiyeen wasaaradda qorshaynta iyo maalgashiga jubbaland iyo wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka ayaa laga furay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose shirkan oo socon doona muddo afar maalin ah ayaa waxaa daah furay agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta jubbaland maxamed weli cali waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda qorshaynta soomaaliya oo uu hogaaminayo agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda qorshaynta soomaaliya muuse maxamed cismaan waxaa kaloo kasoo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala duwan ee jubbaland maamulka gobolka jubbada hoose kan degmada kismaayo iyo mas-uuliyiin kale shirkan ayaa inta uu socdo waxaa diiradda lagu saarayaa afar tiir oo muhiim ah oo kale ah maamul wanaagga horumarinta dhaqaalaha bulshada karaanka aadanaha iyo deegaanka iyo isbeddelka cimilada muhiimadda shirka ayaa ah in la falanqeeyo fursadaha iyo caqabadaha ka jira jubbaland lagana doodo xalka iyo qorshayaasha shanta sane ee soo socota agaasimaha waaxda qorshaynta ee wasaaradda qorshaynta qaranka muuse maxamed cismaan ayaa faahfaahiyey ujeeddada jirka ka qaran waa qorshe lagu bedelayo qorshaha sagaalaad ee hadda socda waxaan u dhaqangeli doonaa een, laba kun iyo shan iyo labaatan bisha koowaad haddii ilaahay idhaahdo waxaan u dhammaan doonaa laba kun iyo sagaal iyo labaatanka qorshahani wuxuu ka kooban yahay afar tiir oo waaweyn tiirka koowaad oo la idhaahdo tiirka maamul wanaagga ama dowlad wanaagga eh, tiirka labaad oo la idhaahdo tiirka horumarinta dhaqaalaha eh, tiirka saddexaad oo la idhaahdo tiirka eh, horumarinta karaanka aadanaha iyo tiirka afraad oo ah eh, maxaa la idhaahdaa eh, arrimaha la tacaalidda isbeddelka cimilada dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland maxamed weli cali ayaa ka hadlay furitaanka shirka waxa uuna bidhaamiyey baahida loo qabo qorshe cad iyo mudnaanta howlaha muhiimka ah si loo gaaro horumar waara barnaamijka isbeddelka qorshe qalan ee 2025-2029 ee soomaaliya guud ahaan ka hergelayo ayaa qaybtiisa jubbaland halkan aan ku furaynaa waxaa noo jooga wufuud ka yimid barnaamijka qorshe qalan ee wasaaradda qorshaynta qaranka ee federaalka ee runtii farxad bay noo tahay soo dhoweynta iyo ka soo qaybgalayaasha dhammaan waxaa jooga dhammaan wasaaradihii dowlad goboleedka jubbaland ee, oo ka soo qaybgalay barnaamijka Ee, waxaa uu socon doonaa muddo afar cisho eh labada maalmood oo soo socota waxaa lala kulmi doonaa dhammaan wasaaradaha oo halkan ayuu ka socon doonaa ayagoo dadka bilaro iyo guruubyo loo kala qaybin doono oo guruub kastaba ay diiradda saari doonaan sektarka ama tubta loogu talagalay Ee, kadibna waxaa lala kulmi doonaa arrimaha bulshada iyo dadka brivatka ah si gaara loola kulmi doonaa waxaan rajaynaynaa baahiyaha stateka uu leeyahay iyo qurshaha iyo prioritiga hortebinta uu leeyahay statekani dhammaantood in lagu wada qaban doono ama lagu dari doono shirkan ayaa afarta maalin uu socdo lagu falanqayn doonaa howlaha hortebinta ah oo u leh bulshada deegaanada jubbaland